wa minhu alwitru waxaynu ku soo dhex jirnay salaaddii sunno ahayd markaa salaada sunnaha laba qaybood ayuu sheekhu inoogu qaybiyey qayb aan jamaaco iyo in laysku jamacsado aan la sunnaynin iyo qayb in laysku jamacsado la sunneeyey markaa qaybtii in laysku jamacsado aan la sunnaynaynin ayuu inoo soo hayey wuxuuna yidhi markaa wa minhu waxaa ka mid a qaybkii aan la sunnaynin in laysku jamacsado alwitru witri ayaa ka mid a wa aqaluhu witriga inta ugu yaraa ragcatun waa ragcad wa agharuhu intiisa ugu badana ixdaa casharata waa koob iyo toban wa qiila waxaa la yidhi halaatha casharata waa saddex iyo toban waliman zaada qofka ka kordhiyey calaa ragcatin ragco alfaslu kala saar ayaa u sugnaaday wa huwa fasligaas iyo kala saarkaasaana afdalu fadli badan waalwaslu xidhiidhina waa u sugnaatay bitashahudin hal adxiyaad inuu ku xidhiidhiyo aw tashahudayni ama laba adxiyada fi akhiratayni akhiratayni labada dambe ahaaday waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ka mid a qaybkii aan in laysku jamacsada la sunnaynin witri ayaa ka mid ah markaa witri iyo watri labadaba waa la akriyaa leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ya ahla lqur'aani awtiruu war dadka qur-aanka u ehelka aho witriya buu ihi ilaahay witri weeyaan witriga ayaanu jecel yahay marka in layska doonayo oo laysfaray waa arrin ay ku ijmaaceen ay ku kulmeen culimada muslimiintu abu xaniifa ayaa isagu ku tegey inuu waajib yahay sheekha ibnu mundir la yidhaahna wuxuu ihi xataa labadiisa saaxiib kumay raacin sheekha waajibnimada axaadiis fara badan oo qayb amar yacni weji amar oo kale ku imanaysa ayaana jirto abu xaniifa uu qabsaday amaradaana waxa saarif u noqday xadiidkii saxiixa ah ee ninkii reer baadiye ahaa markii shanta salaadood loo sheegay uu yidhi aniga waxaan shanta ahayn miyaa laygu leeyay uhi maya inaad sunnaysanaysa mooyaane xadiid kale oo saxiixaysan in allaha iftarada calaykum khamsa salawaatin fi lyawmi wallayla ilaahay wuxuu idinku faral yeelay shan salaadood habeenkii iyo maalintii markaa sidaa darteed nusuustaa darteed ayaa loo tilmaamay inuu sunno yahay ee aanu waajib ahayn waxa ugu yarina waxa weeye inta ugu yarina waa hal ragco oo rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi qofka jeclaaday inuu hal ragco ku witristo falyafcal sidaa ha sameeye buuli waxaa kaloo ibnu cabbaas markaas uu tilmaamay in rasuulku uu hal ragcada uu ku witriyey sunnaha witriga la yidhaha uu ku tukaday intiisa ugu badanina waxa weeyaan buu ihi koob iyo toban ragcadood oo xadiidkii saxiixa ay cayshay warinaysay ayay u deliishanayaan ee ahaa rasuulku sala allahu alay slam kama kordhi jirin ramadaan iyo keyrkeed koob iyo toban ragcadood qiil ayaa isagu wuxuu leeyahay inta ugu badani waa saddex iyo toban ragcadood weeye oo axaadiis saxiixa ayaa iyadana ku soo aroortay marka culimada qaarkood ayaa waxay dhahaan labada waxay axaadiistaasi ku darayaan labada ragcadood ee cishaayiga ka dambeeya sunnaha ah markaa dee wuxuu yihi sheekhu qofka ka kordhiya hal ragcad witrigiisa qofka hal ragcad ka kordhiya wuxuu leeyahay alfaslu inuu ragcadkii kala saaro salaamo naqsi ku kala saaro oo tusaale ahaan labadii ragcadood ee kastee witriga ka midaba uu salaamo naqsado wahuwa afdalu kaas ayaana fadli badan inuu labadii ragcadoodba markuu witri fara badan oo ragcad ka badan samaynayo labadii ragcadood dhexoodaba inuu salaamo naqsado kaas ayaa fadli badan oo wasliga ka fadli badan axaadiida kusoo aroortay ayaa fara badan bay yidhaahdeen waxa kaloo ay tilmaameen dee camal fara badan ayaa ku sugan oo isaga salaam la kordhinayo iyo salaad mar walba la xidhanayo iyo ayaa ku sugan sidaa darteed ayaa markaa uga fadli badan yahay wasli iyo xidhiidhina way u sugnaatay inuu hal tashahud oo ragcadda damba una na wuu leeyahay laba tashahud na wuu leeyahay oo fi lakhiratayni yani labada dambe akhratayn labada dambe masalan intuu israaciyeynta hore dabeedna uu atxiyaad soo salaam naqsado hal ragcad dabeetana uu gaar u tukado marka labadii atxiyaad waxay noqonayaan labada ragcadood ee dambe un sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam uu samayn jiray oo wanaagsan wakti wa waktuu bayna salaati alcishaai waktigiisuna waxa weeye salaada cishaayi iyo wa tuluuci lfajri waaga dilaaciisa inta udhaxaysa weyn waktigiisuna wa qiila waxaa la yihi shardul itaari witrinta shardigeeda biragcatin lagu witrinayaa sabqu naflin waa sunna inuu ka horo maro bacda alcishaayi cishaayiga dabadii ahaaday wayusanu waxaana la sunneeyo jacluhu inuu ka yeelo aakhira salaati leyli habeenka salaadiisa inuu ugu dambaysiiyo ayaa wanaagsan ee fa in awtara hadduu witriyo uma tahajada dabeedna uu tahajudo lam yucidhu soo celin maayo wa qiila waxaa la yidhi yushbicuhu wuxuu yani tiro buuxda kaga dhigaya biragcatin hal ragcada uma intaa dee yuciidhu wuu soo celinaya waxau leeyahay sheekhu waktiga witrigu waa salaada cishaayiya waaga dilaaciisa inta udhaxaysa ayuu noqonayaa waktiga witrigu maxaa yeele khalaf dee sidaas ayaa iyo selafba sidaas ayaa laga soo naqliyey rasuulkana sala allahu alay wasalam xadiidkii waxaa lagaga wariyey inuu yidhi ilaahay dada wuxuu idin siiyey salaad idinka khayr badan nimcoolayda kuwiisa cascas waa witriga wuxuu idin yeelay salaada cishaayi laga bilaabo ilaa inta waagu ka dilaacayo ayuu idinka dhigay markaa labadaa waktiga cishaayi dabadii ilaa iyo intuu waagu ka beryaya ayaa waktigeeda udhexeeya haddaba halkaa hore ayuu sheekhu inoogu noqday oo yani wuxuuna yidhi inta ugu yari waa hal ragco kaas ayaa wuxuu leeyahay qiilkani shardul itaari shardu jawaasil itaar bimacnaa banaanida in lagu witiriyo hal ragcada markay banaanaanaysaa waxa u shardiya sabqu naflin bacda alcishaay inuu sunna ka horeeyo oo masalan markuu qofku labadii ragcadood ee cishaayiga ka dambeeyey uu tukado ama uu salaad kale oo sunnaa cishaayiga kadib tukado ayuunbuu hal ragco ku witrin karaa oo maxaa yeelay dee witri waxay leeyihiin wuxuu tiro isdheer bimacnaa ka dhigaya salaada ka horeysa ee witri isagu keligii maaha ee salaada ka horeysa ayuunbu witri ka dhigaya hadduu laba ragcadood tukaday yani kuwaasuu saddex ka dhigaya witri u noqonaya hadduu afar tukaday kuwaasuu shan ka dhigaya hadduu lix tukaday kuwaas hore ayuunbu toddoba ka dhigaya ka wuxuu leeyahay shardul itaari biragcatin sabqu naflin bacda alcishaa waa inuu horo maray sunne waa inuu ka horreeyey waxaana markaas la tilmaamay asax uu yahay inaan la shardinaynay isaga lafdiisa ayaa witri yacni isu noqonaya waxba wax horo witri ka dhiga ay ka horreeyaan shardi maaha ama dee salaaddii faralkahayd lafdeeda ayuu witriba ka dhigaya waxaana la sunneeyaa buu yidhi yacni in laga yeelo witriga salaada habeenkii ta ugu dambaysa leannu rasuulku sala alla alay slam wuxuu yihi yeela aakhira salaatikum min alleyl witra witrigu ha ugu dambeeye buu yidhi haddii uu qofku tahajud leeyahay habeenkii inuu kaco witriga wuxuu u dibdhigaya ilaa intuu ka kacayo haddii kale oo aan tahajud kaa lahayn ama uu ka shakisan yahayba cishaayiga iyo sunnaheeda marka uu dhammaysto ayuunbuu witrigiisala raacsanaya man khaafa an laa yaquuma aakhira leyli falyutri awala rasuulku sala alla alay slam uhi qofka ka baqday inaanu habeenka gelinkiisa dambe kicin awalkiisa waa inu witrigiisa ka dhigtaa waman damaca an yaquuma aakhirahu qofka uu damaca kaga jiray inuu aakhirkiisa kacayaana falyutir aakhira alleyl habeenka aakhirkiisa witrigiisa ha ka dhigto maxaa yeelay salaada habeenkii midoo xadir la yahay weeye iyada ayaa fadli badan baadiru subxa bilwitri yani subaxa ugala degdee witrigana yani xadiid ayaa ku soo arooray rasuulkuna sala allahu alay wasalam xadiid kale abu hureyre laga warinayay wuxuu i wuxuu ii dardaarmay yacni khaliilkayga rafiiqaygii saddex arrimood inaan saddex maalmood ka soomo bila arko iyo labada ragcadood ee duxada la yidhaah iyo inaan witriyo inta aanan seexan xadiidkaa waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya qofkii aan ku kalsoonayn yani inuu kacayo habeenka niskiisa dambe haddaba wuxuu yihi sheekhi haddii uu witriyo masalan kalsooni baanad ka qabin inaad kacayso dabeed waad witriso witrigii baad tukatay kadib baad dabeedna soo kacdo tahajud baad doontay lam yucidhu witrigii mar labaad soo celin maayo maxaa yeele xadiis sugan ayaa ku soo haray laa witraani fii leyla laba witri habeen ma wada dhacaan hataa waxay leeyihin haddii uu mar labaad uu witriyo witrigiisaasi ma ansaxayo dhiilkan ayaa isagu wuxuu leeyahay yushbicu biragcatin wuxuu tukanayaa hal ragco markaa ragcaddaasi witrigiisii hore ayay tiro buuxdo ka dhigaysaa oo shafci ayay ka yeelaysaa dabeedna wuu tahajudayaa uma yuciidu dabeedna wuu soo celinayaa si uu witrigii salaada habeenkii ugu dambeeyo taana waxaa la naqd lwitri waa burinta witriga ayaa la yidhaahdaa markaa waanay diideen badidoodu sidaa oo maxaa yidhi xadiidka laa witraani fi leyla ayay qabsadeen wayndab waxaa la sunneeyaa alqunuutu qunuud ayaa la sunneeyaa aakhira witrihi witrigiisa aakhirkiisa inuu qunuuto fi nisfi thani niska labada mid ramadaana wa qiila waxaa leeyahay kulla sanati sanadda dhammaanteed witrigeeda wuu qunuudaya wa huwa ka qunuuti subxi subaxa qunuudkiisa ayuunbuu la mid yahay wa yaquulu qablahu qabla alqunuutna wuxuu odhanaya allahuma inaa nastaciinuka ilahu kaalmaayaan ku weydiisanay wanastakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanay ilaa aakhirihi saas ayuu odhanaya qultu waxaan haddaana waa weeye al asaxu qowlka asaxi waxa weeye bacdahu bacda qunuuti subxi ayuu odhanaya wa ana aljamaaca walasax ana aljamaaca jamaacadii tundabu waa loo sunneeyaa fi lwitri witriga oo caqiba taraawiix wa ana aljamaacata jamaacadii tundabu waa loo sunneeyaa fi lwitri witriga caqiba taraawiixi taraawiixda dabadeed jamaacatan wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa qunuud witrigiisa aakhirkiisa inuu qunuudo ayaa la sunneeyaa intuu doonaba ha ku qunuudeen niska labaad ee rabadaanta ayaa sunnaa bay yidhahdeen inuu qunuudo qiilna wuxuu leeyahay maya sanada oo dhan wuu wada qunuudayaa sidaas ayaanu nawaawi ku doortay fii bacdi kutubihi inuu sanadka oo dhan yahay riwaaye abu daawuud ku leeyahay oo ubay ibnu kacab inuu qunuuday markii cumar uu dadka ku soo ururiyey ayaanay u deliishadeen laakiin niskaa labaad uun in lagu qaydo kole waxay u cuskadeen taan maan isku taagin waxaanu la mid yahay buu leey qunuudka witrigu ka qunuuti subxi subaxa qunuudkiisii ayuunbuu kula mid yahay xagga lafdiga uu odhanayo iyo xagga maxalka meesha uu ku odhanayo iyo koruqaadkiisa iyo qunuudkii subax ayuunbuu kala mid yahay waxaan u odhanayaa buu ihi hortii qunuudkaa subaxa ka hor wuxuu odhanayaa ducadan nawaawine wuxuu leeyahay me hadalkaa wuxuu odhanayaa bacdahu bacda qunuuti subxi ayuu odhanayaa haddii u midkood iska gaabsadana yani waa ku filan tahay laakiin wuxuu leeyahay sida fiicani kaa hore rasuulka ka sug aadka uga sugnaaday ee qunuudka subaxaba ahaa waa in la horaysiya dabeedna kan waa in laga dambaysiya allahuma inaa nastaciinuka ilahu kaalma ayaan ku weydiisanayna wanastakfiruka dembi dhaaf ayaan ku ila akhiri wanastahdi wanu'minu bika wanatawakalu calayk waan ku rumaynayna waa ku tala sare wanati calayka alkhayra kul nashkuruka ilah waa kuu mahadnaqayna walaa nagfuruk kana gaaloomayno ila akhirihi ducada intaa akhirkeeda ayuu sii wadaya waxaa kaluu leeyahay sheekhu jamaacada witriga waxaa loo sunneeyaa yani taraawiixda dabadeed waana lwitra tundabu fi waana aljamaca tundabu fi lwitri wuxuu ihi jamaacada waa loo sunneeyaa witriga ramadaan oo dhan ama taraawiixa lala tukada ama yaan lala tukanin marka caqibo taraawiixi jamaacatan hadalkaa u halkaana waa uu ku qayday uu yidhi taraawiixdii jamaac ahaan loo tukaday dabadeed in witrigana la isku jamacsado waa la leeyahay waxay leeyihiin qayd maaha waa jaricu cala alghaalib sida faraha badan ayuunbaa inta taraawiixda laysku jamacsado ayuunbaa witrigana laysku jamacsadaa laakiin taraawiixdu haddii aanay jamaacaba ahayn witrigii in laysku jamacsadaa way banaan tahay wa minhu waxa ka mid a qaybka aan la sunaynin jamaacada adduxaa salaada salaatuduxada la yidhaha ayaa ka mid a wa aqaluhaa inta ugu yarina ragcataani waa laba ragcadood wa aktaruhaa inta ugu naytanata cashara laba iyo toban weeye waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ka mid a qaybkii aan jamaacada loo sunaynin adduxa salaatuduxada ayaa ka mid a waxaana ugu yar haddaba salaada barqada laba ragcadood xayla xadiidkii muslim waxa uu ku saaray rasuulku sala allahu alay slam yihi xubin kasta oo midkiinkaaday waxaa ku waaberiisanayoo lagu leeyahay sadaqo waxaana arrintaa ka gudaya uu yihi laba ragcadood oo uu tukadaa xilliga barqada inta ugu badnaa ilaa labiyo toban ragcadood ayaana ugu badan inta uu ku tukan karo oo iyadana riwaayad ayaa kusoo arooray wa taxiyat lmasjidi taxiyatulmasjidkii ayaa iyaduna ka mid a ragcataani wahiya ragcataani laba ragcadoodna weeye wa taxsulu waxaanay ku xasilaysaa bifardin faral ayay ku xasilaysaa aw naflin aakhira ama sunno kale laa biragcatin ragcad iyada meecalo saxiix haddaan qabanno qultu waxaan idhi wakadal jinaasatu jinaasadiina waa kula mid wa sajdatu tilaawati iyo akrinta sujuudeed wa shukri iyo sajdadu shukrigii wa tatakararu waana soo noqnoqonaysaa bitakaruri dukhuuli soo gelgelin gelitaanka soo noqnoqodkiisa calaa qurbin meel low ka soo galgalo fil asaxi haddaan qabno wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo ka mida sunnayaashii aan loo jidaynin jamaacada taxiyatulmasjid ayaa ka mid a waa salaantii masaajidka waxaana weeyaan laba ragcadood inta aanu qofku fadhiisan qof kasta oo soo gala yacni laba ragcadood ayaa loo sunneeyaa leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi idaa dakhala axadukum almasjid markuu midkiin masaajidka soo galo falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayn yuu fadhiisanin intuu laba ragcadood uu ka tukanayo qofkii markaa mutatahirka ah ee masaajidka soo galay inuu labada ragcadood taxiyatumaska tukada ayaa iyaguna sunayaasha ka mid a waxaan idhi wa taxsulu bifardin ow naflin aakhara waxaanay ku xasilaysaa salaad farale qofkii markuu masaajidka soo galay hadduu tukado ama sunno kale hadduu tukado waa ku xasilaysaa oo waxaa la diidayaa uun masaajidkii inaad iska fadhiisato salaad la-aanu baa la diidayaa ee haddaad ama faral ku markaad soo gashay aad faral aad ku tukato ama aad sunno ku tukato waa ku xasilaysaa walow yaanad niyoonin be haddaba wuxuu idhi iyadaa hal ragco ku xasili maysa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno hal ragco oo hal ragca sidee bay u suurto gelaysaba qofku inuu hal ragco un tukado yacni waxa ay ku suurayn jireen qofka masalan cishaayigii kadib baxa isagoon witirsan dabeedna usoo noqda inuu hal ragco ku witiriyo marka taxiyatulmasjidki taa ugu xasili maysa bay leeyihi cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno nawaawi baa dabeedna isna sii raaciyo wuxuu yidhi waxaan aniguna idhi jinaasadiina waa kulamid jinaase hadduu ku tukado qofkii masaajidka soo galay mayd yaalla uma xasilayso taxisumasjid sajdatu tilaawa hadduu intuu qur-aan akriyo uu sujuud tilaawo la yimaado sujuudana u xasili mayso sajdatu shukrin haddii uu la yimaadana ugu xasili mayso fil asaxi asax haddaynu qabanno oo taxiyadii markaa ku xasili mayso maxayla dee laba ragcadood ayaa xadiidkii uu tilmaamay kuwana laba ragcadood ma aha taaniga markaa ka soo horjeeday inla masalooyin kaleo dhan khilaaf baa ku wada jiray wuxuu leeyahay maye mid ka mida afarta waa ku xasilaysaa maxayla masaajidka un da in la maamuusaa unbaa la doonayayo maamuuskiina waa ku xasilaya sidaa waxaanay soo waanu soo noqnoqonayaa buuhi taxiyadee dalabkeeda iyo doonideeda taxitulmasjidkii bitakaruri dukhuul yani gelidii oo soo noqnoqota ayuunbay ayana kusoo noqnoqonaysaa calaa qurbin dhowaan yani qofkii oo meel dhow markaa ka soo noqdo oo kolba soo gala fil asaxi haddaan qabanno wallahu aclam maxaa yeelay dee wixii muqtadaha ee keenayay ayaa la helay oo ah masaajidka soo gelitaankiisii walo hadduu qofku yar baxo oo iyadoo waktigu uu gaaban yahay meesha uu ka soo noqdayna ay dhowdahayba ha ahaatee waa inuu mar kastaba taxidmaskii la yimaada taanigu isagu wuxuu leeyahay maya mashaqo ayaa ku jirta haddii la qofku mar kastuu baxaba taxitumisaa la yimaado ma shaqo iyo dhibaato ka imanaysa inaan dad badani masaajiba aanay gelin waxa weye hadduu qofku mar soo galo taxitumiskii tukado deedna uu ku soo noqnoqdo in markaa hore uun ay ku filan tahay wa yadkulu waa gelayaa waqtu rawaatibi rawaatibta waktigooda qabla alfardi faralka ka horeysay waktigoodu wuxuu ku gelayaa bidukuuli wakti lfardi faralka waktigiisa oo gala wa bacdahu kii ka dambeeyena bificlihi falitaanka salaada la sameeyo wayakhruju nawcaani labada noocdana waxay ku baxayaan bikhuruuji wakti lfardi faralka waktigiisa oo baxaa waxaynu soo marnay rawaatib sunnayaal rawaatib la yidhaho salaaduhu ay leeyihiin faralkii markaa rawaatibtaasina waxay u qaybsanaysay qabliya iyo bacdiya qaar ka horeeya iyo qaar ka dambeeya haddaba bal waktigoodii ayuu inoo kala sheegaya wuxuu leeyahay waktiga rawaatibta qabla alfardki wuxuu ku gelayaa bidukuuli wakti lfardi sunnihii salaada ka horreeyey waktigiisii wuxuu ku galay waktiga faralku markuu soo galo ama tuko ama ha tukanin waktiga faralku hadduu soo galo waktigooda wuu joogaa wa bacdahu rawaatibtii ahayd ayada bacdalfardiga ahayd iyadee faralka ka dambeysay waktigeedu wuxuu ku gelayaa bificlihi marka salaadii la sameeyo masalan sunnaha salaada duhur ka horeeya waktigiisu wuxuu gelayaa markuu waktigii duhurka la gaadho sunnaha ka dambeeya raatibada ka dambaysaana waktigeedu wuxuu ku gelayaa marka salaaddii duhur la tukado un marka salaaddii duhur la tukada ayuu waktigiisi gelaya oo salaaddii oon la tukanin raatibadii ka dambaysay ma tukan kartid labadubana waxa waktigooda uu ku baxayaa buui bikhuruuji waktilfardi waktigii faralku hadduu baxo labadoodiba waktigooda wuu baxay maxaa yeelay dee waktigaas taabicun bay u ahaayeen faralka haddaba tii qabliyada ahaydee ka horreysay haddii aada samayso bacda alfardi haddaad samayso taa lafdeedu adda ayay noqonaysaa laakiin se wanaagsan waa inaan laga dabdhigin laakiin ta qabliyada ah ee iyadu horeysa ta bacdiyadaabaan le iyada lama horreysin karo walow faata hadduu tago annaflu lmuwaqatu nafligii iyo sunnihii waktiga la hadduu tago nudiba qadaawuhu qadihiisa ayaa la sunneeya fil adhari adhar haddaynu qabanno waxau leeyahy sheekhu hadduu tago sunnihii waktiga lahaa ee ama markaa dee la jireeyey jamaacada sida salaaddii ciid ammaan la jiren sidii salaaddii duxada oo kale nudiba qadaawuhu fil adhari adhar haddaynu qabanno inuu qadayo ayaa la sunneeya maxaa yidhi xadiidkii saxiixayn rasuulku sala la ala sl ui qofka ka seexda salaad ama ilowa ha tukada markuu xasuusto rasuulkuna waxa uu qaday baa layihi labada ragcadood ee subaxa markuu waadigii salaaddii subax ka seexday ilaa cadeebdu ay soo baxaysay waxa kaluu qadeeyey labada ragcadood ee duhurka ka dambeeyana casar kadib ayuu qadeeyey waana salaad waktile bay yidhaahdeen oo dee sii faraaid oo kale ayuunba loo qadaynaya taaniga qowlka ka soo horjeeda adharkaasi wuxuu leeya ma qadaynayo sidii tii aan waktiga lahayn oo kale qowl saddexaad baa jiro isaw kala saarayo leh waxaanaynu kala qaadaynaaye haddii aanay salaadu mid mustaqila iska tahay oo mid kala raacsanayn sida duxada oo kale iyada wuu qadaynayaa dee faralkiiba xagga istiqlaalka iyo kelinimada ay ka shabahdaan haddii laakiin ay mid kala raacsantahay sida rawaatibtaba weeyaane ma qadaynayo wa qismun qayb yusanu jamaacatan jamaaca ayaa la sunneeyaa wadalika mithaalkalciidi waaba ciidii iyo walistisqaa walkusuufi madoobaadkii walistisqaa iyo roobdoontii wa huwa kan jamaacada loo sunneeya afdalu ka fadli mima laa yusanu jamaacatan kii aan jamaacada loo sunaynaynin laakina alasaxa asaxu waxa weeye tafdiilu raatibati cala ataraawiixi in laga fadilayo wa ana aljamaacata tusanu fi taraawiixi jamaacada in loo sunneeyo wey taraawiixda waxa uu leeyahay sheekhu qaybna sunnaha ka mida jamaaco ayaa loo sunneeya in laysku jamacsado oo waa maxay waa labadii ciidood oo kale in laysku jamacsado waa la sunneeya waxa weeye madoobaadkii markaa kusuuf dayax madoobaadkii cadceed madoobaadkii bay imaka wada keensanaysaa laakiin markay meel ku wada yaalaan kusuufka cadeedaa la yidhaha kusuufkana dayxaa la yidhahdaa marka waxaa la yidhaahdaa ida iftaraqaa ijtamacaa wa ida ijtamacaa iftaraqaa bimacnaa haddii ay kala tagaan oo dayaxii iyo cadceedii aanay meel ku wada wadin ida iftaraqaa ijtamacaa xagga magaca way ku kulmaan oo kusuufna waa la odhan karaa kusuufna waa la odhan karaa wada ijtamacaa markay kulmaan ee labadoodiba meel ay ku wada yaalaan dayaxii iyo cadceedii iftaraqaa xagga magaca way ku kala tagaanoo waxaa la dhahay kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar istisqa iyo roob doontii ayaa iyaduna ka mid a mid walibana dee waxay noogu iman doontaa baab gaara haddaba qaybkan isaga jamaacada loo suneeya ka fadli badan kii aan jamaaco loo sunaynin maxaa yeelay dee jamaacada loo sharciyeeyey waxay ku tusinaysaa bay leeyihiin arrinkiisa sida loo adkeeyey mar haddii layidhi isu kaalay oo meelku wada tukada laakiin asax waxa weeyaan buu qowlka ansaxahay in ay raatibada faraa'idda raacda sunayaasha rawaatibta la idhaha ee faradka raaca ay ka fadli badan yihiin taraawiixda maxaa yeele rasuulka sal lla sl ayaa dee daa'imi bay leeyihiin raatibada taraawiixda si muu daa'imin qowlka taaniga ee kasoo horjeeda asaxaasi wuxuu leeyahay isagu waa tafdiilu raatibati taraawiix cala raatibati inay taraawiixdu raatibada ka fadli badan tahay maxaa yeele dee jamaaca loo suneeyo buuri horena waa taynu soo niri wixii jamaacada loo suneeyey arrinkeedaa la adkeeyeyo qaacidadaas ayaynu ku soconayna markaa leeyihi jamaacadiina waa loo suneeyaa buri fi taraawiixi taraawiixdiina in la isku jamacsado in la suneeyo ayaa iyaduna asaxa maxaa yeele dacdihiisa heenka waxa ku soo haray rasuulku sala alla alay slam inuu habeeno uu tukaday dabeedna ay asxaabtu la tukadeen kadibna uu dib dhacay oo gurigiisa uu ku tukaday bisha intii kale oo yidhi waxaan ka baqday in laydinku faral yeelo oo aada dabeedna ka caajistaan tiradeedana dee shaaficiyadu waxa ay qabaan labaatan saddex iyo labaatan marka macal witriga lagu daro oo waxa tukiyey bay yidhaahdaan sidaas ayaa cumar uu isugu soo uriyey marka ubayoo dabeedna ay ku tukadeen reer madiinana waxaa la sheegay lix iyo soddon inay tukan jireen yani arag fara badanna waxay tilmaamaan yani xadiidkaas ayay u xujaystaan rasuulku salalaas kama kordhin jirin ramadaan iyo kayrkee toona koob iyo toban markaa koob iyo tobankaas un weya bayda walaa xasra wax koobidii uma sugnaanin linnaflil mutlaqi sunnihii mutlaqa ahaa ee fa in axrama haddii uu xidho biaksara min ragcati ragcad wax ka badan falahu tashahudu fii kulli ragcatayni laba kastoo ragcadood wuxuu leeyahay inuu adxiyaadsado wa fii kulli ragcatina wuu leeyahay qultu waxaan iaa saxiixu mancuhu in loo diiday way fii kulli ragcatin ragcad laafo allahu aclam waxau leeyahay sheekhu wax koobida oo uu leeyahay sunnaha mutlaqaahi ma jiro sunnaha mutlaqaa ee aan waktina ku xidhnayn sababna aan ku xidhnayni isagu wax koobidii wax tiruu leeyahay ma jirto cadadka ragcaadkiisa qofku intuu doonaabuu ka dhigan karaa intuu doonana waa tukan karaa hade rasuulku sal lla sl salaadu khayru mawduucin weeyaane ama badsa ama yaraysaba rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi nin rasuulku la dardaarmayey oo yidhi waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqana wuxu uhi waa arrin weyne bal adiguna waxaad iigu kaalmaysaa inaad sujuudda farabadsata buuhi yani iska seexa ma odhan aniga ayuunbaa ku shafaaco qaadaye ama aad igula rafiiqaysaa jannade wuxuu yidhi adiguna camal la kaalay oo sujuudda badso haddaba haddii uu xidho buu yidhi in ka badan ragcad wuxuu leeyahay inuu laba ragcadood kasta salaamo naqsado saddex iyo afar inuu salaamo naqsadona waa leeyahay ragcad kasta inuu salaamo naqsadona waa leeyahay maxaa yeele waxay leeyihin dee ragcad quba waa tukan kari karaya mar hadduu tukan karayey hal ragcad wuu ku salaamo naqsan karaa nawawi ayaa wuxuu leeyahay asaxiixu mancu fii kulli ragcatin saxiix waa wey in loo diidayo ragcad kasta inuu salaamo naqsado wallahu aclam maxaa yeele dee waa suura isagu ikhtiraacaya salaaddii on hore loo aqoonin waydaanna waa cadadan marka uu tiro niyoodo falow waxa u sugnaaya an yaziida inuu ziyaadiyo wayanqusa iyo inuu nusqamiyo waa banaantay bishardi taqyiiri niyati niyada in la dooriyo ayaa la shardiyaa qablahumaa labada hortood wa ilaa haddii kale inuu hortood doori fatabdulu salaaddii waa buraysaa ee falowna waa hadduu niyeeyo ragcatayni laba ragcadood uma qaama ilaa haalisatin mid saddexaad sahwan ugu kaco fal asaxu asax waxa weye annahu sayid cid waa fadhiisanaya uma yaquum liziyaadati ziyaada ayuu kacaya dabeed ishaa hadduu doono waxau leeya sheekhu marka uu niyeeyo qofku hadduu niyeeyo tiro ayuu niyeeyey masalan afar ragcadood ayuu niyeeyey inuu tukado falow an yaziid wuxuu leeyahy inuu ka korniyu lix ka dhigto waa an yanqusa inuu nusqaamiyana wuu leeyahay laba inuu isugu celiyo laba ragcadood uu ka dhigto laakiin waxaa shardiga buu yidhi takyiiri niyati qablahumaa qablahumaa qabla ziyaadati wanaqsi inta aanu nusqaamin ama aanu kordhin ka hor waa inuu niyada bedelaa oo u bedelaa ziyaado ama nusqaan wailaa haddii kaloona niyadii doorin buu yidhi oo isagoo afar ragcadood markii hore niyeeyey oo xidhay uu dabeedna mid shanaad iyo mid lixaad iskaga daro ama uu dhimo fatabutulu salaadii waa ku buraysaa maxaa yeelay ziyaadadaa dee uu la yimi niyadaysii hore kuway jirin wuxuu yidhi haddii uu niyeeyey miaal ahaan isagoo taa inoosii tawdixiy wuxu yhi hadduu niyeeyey laba ragcadood dabeedna wuxuu u kacay ragcad saddexaad sahwi ayuu u kacay markaas ayuu xasuustay asax waxa weeye inuu fadhiisanayo marka uu fadhiisto dabeedna ziyaada ha u kaco hadduu doono ha niyeeyo sujuudsada buu aakhira salaadkii kula imanaya qiyaamkaa dheeraadkii kordhiyey hadduu doonana dee uu iska salaamo naqsanaya aanigu wuxuu leeyahay qucuudu ma baahana ziyaadinta yani doonitaankeeda ee waa iskaga soconaya salaaddii sidii isagoo niyeeyey qabla alqiyaam oo kale haddii aanu doonaynina dee waa iska fadhiisanaya waa taxiyaasanaya sujuudsada ayuu la imanaya waa salaamo naqsanaya dabeed qultu caley haddaana waa wahay naflu layli habeenka sunnihiisa ayaa afdalu fadli badan wa wsaduhu qaybkiisa dhexe ayaa weli afdalu sii fadli badan uma aakhiruhu akhirkiisa ayaa fadli badan wa an yusallima inuu salaam naqsado ayaa fadli badan oo salaam min kulli ragcatayn labadii ragcadoodba waxau leeyahay sheekhu nawowi ayaa ziyaadaadkiisii halkan qaar ka mida la yimi oo yidhi waxaan idhi anigu naflu leyl sunnaha habeenkii ee mulaqa ah ee isagoo aan waktiga sababtoona lahayn ayaa afdalu ka fadli badan sunnaha yani mulaqa ah ee maalintii dhacaa leana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyl waxa ugu fadli badan salaad faralka dabadeey salaada habeenka riwaayo kale rasuulku sala la alay slam wuxuu ku yihi habeenkii saacad baa ku sugan aanu waafaqin qof muslimi oo ilaahay weydiisanaya khayr arrin adduunye mid aakhira ilaa ilaahay waa siinaya kaasina waa habeen kasta habeen kastana saacaddaas ayaa ku jirta markaa sidaa darteed ayuu u fadli badan yahay sunna habeenka waa usadu afdalu dhexdiisa ayaa weliba fadli badan buri oo labada daraf dhexda ayaa ka fiican oo saddexa qaybood habeenkii marka loo qaybiyo qaybta dhexe ayaa labada qayboodba ka fadli badan maxayl waxay leeyihi dee kaflada iyo moogaantu kaas waa badan cibaadaduna kaas ayay culustay oo niska dambe waxaa laga yaabaa dee qofku inay hurdadiiba kasoo yaryaraato dabeedna si caadiya isaga kaco laakiin xilligaa hurdada kartee bartanka ah ayaa fadli badan buu leeyahy dee kaflada iyo cidda tukanaysay ayaa aada u adag wixii nafta ku adag baana wanaagsan uma aakhiruhu dabeedna aakhirkiisa ayaa awelkiisa ka qayb hadduu laba qaybood u qaybiyana qaybta dambe ayaa fadli badan oo fiican wamin ashaarihim in yastakfiruun maxaa yili xadiidka saxiixa rasuulku sala wuxu uhi rabbigeen tabaaraka wa tacaala ilaa samaa dunya ayuu soo degaa marka uu thulthu leyl alakhiir habeenka qaybtiisa dambe saddex qaa qaybtii thulkiisa dambe wuxuula yaay baryayoon ka ajiiba yaay weydiisanayo aan wax siiya yaa dembi dhaaf weydiinayo aanu dembi dhaafa waxa markaasuu sheekhu yidhi wa an yusallima min kulli ragcatayni waxa sunno ah yani sunnihii mulaqa waxaa la sunneeya inuu salaamanasa laba ragcadood oo kastaba inuu ka salaamansa ayaa la sunneeya ama habeen ha ahaatee ama maalin ha ahaatee oo xadiii saxiixinka salaatuleyl mathna mathna waa laba laba mid kalena salaatuleyl manaari mathna mathna laba laba ayay ku timi wayusanu waxaa la suneeyaa tahajudu tahajud ayaa la suneeya habeenkii inuu qofku tukado ayaa la sunneeya wayukrahu waxaa la garaysaa qiyaamu kulli leyl habeenka dhammaantii koo daa'iman weligii yani isagoo daa'imaya wa takhsiisu laylati ljumcati habeenka jumcada inuu ku gaar yeelo biqiyaamin istaag ayaa iyaduna karaahiya wa tarku tahajudin tahajud inuu ka tagana waa karaahiya ictaadahu uu ka caado yeeshay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa tahajud iyo habeenkii qofku inuu tukado markaa tahajudka tahajada bimacnaa waxa weeye markuu qofku hurdada iska difaaca ee uu iska celiya ayaa la yidhaahdaa dafcu noom bitakalluf istiraaxaana salaada habeenkii weliba salaa seexashada ka dambaysa ayaa la yidhaahdaa markaa tahajud ayaa la soo rasuulku sala allahu alay slam waa daa'imi jiray wa min alleyli fatahajad bihi ilahay isagoo rasuulka kusu amraya habeenkii tuka dhexdiisa bulaayiin ziyaado iyo dheeraad ku ah dadkii wanaagsanaa markii la tilmaamayna kaanuu qaliilan min alleyli ma yahjacuun yani wax yar ayay habeenka xaggiisa ka seexan jireen waxaana la karahaystaa buu yidhi inuu habeenka oo dhan inuu taagnaado daa'iman weligii leanna rasuulku sala allahu alay slam nin cabdillahi bni cumar ibni caas markii loo sheegay wuxuu yidhi war miyaana warramay inaad maalin oo dhan soomantay habeen oo dhan aad taagan tahay oo tukanayso wuxuu yihi maya sidaasaan sameeya ya rasuulallah wuxuu yihi laa tafcal sidaa ha samaynin soom oo afur buu yihi oo istaag oo seexo jidhkaagu xaq ayuu kugu leeyahay naftaada ha dhibine maxaa yeelay dee jidhka ayuu dhibaya qofkii maalin oo dhanna dee wuxuu inuu hurdo maaha inuu markaa shaqaysto oo dee waxqabseebaa la doonayaa markaa hurdadiina dee habeeniya maalinba kama tegi karo waxa kaloo la karahaystaa wuli takhsiisu leylati ljumcati biqiyaamin inuu ku gaar yeelo habeenka jumcada istaag inuu ku gaar yeelo yacni salaad rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa takhusu leylata aljumcati biqiyaamin min bayni layaali wara ku gaar yeelina habeenka jumcada istaag ha u gaar yeelina habeenada kale keyrkood habeenada qaar baa yidhi laakiin iyadoo aan masala salaad la tukana laakiin acmaal kale lala yimaada iyada karaahiye maaha waxyaalihii dee iyada sideedaa sida gaarkaa usoo arooreynaa ee salliga rasuulka sala allahu alay slm oo la badsadaa uu ka mid yahay suuratulkaafi oo la akriyo dee kuwa iyaga in lagu gaar yeelo oo la badsado nusuus ayay kusoo aroortay waxaa kaloo la kala sameeyey tarku tahajudin ictaadahu tahajud uu yiraxaa inuu cudurdaar la-aan iskaga tagana iyana karaahiye weeye leanna rasuulku sal lau alay ya cabdallah laa takun mila fulan addoonka ilah hebel oo kale ha noqoni kaana yaquumu leyl uma tarakahu habeenkii ayuu istaagi jiro dabeedna waa ka tegi istaagii habeenkii kitaabu salaati ljamaacati jamaacada salaadeedii salaaddii jamaacada ayuu kitaab yahay oo loo guntay waxawasala qowlka ilaahay uu leey waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa markaad ku dhex jirta nebi maxamedow ee salaada aada isu taagto faltaqum minhum daa'ifatun macak yani aayadda ilaahay uu ku amrayo inay kooxinaysa taagto kooxina ay cadowgays hor taagto markaa xilligii la cabsanayay ee dagaalka lagu jiray baa jamcii la isfaray xilli oo nabad la yahayna isna waa kasii mudan yahay xadiida saxiixaynkaana waxay ku soo aroortay in rasuulku sal la alay sl salaada jamaacadu waxay ka fadli badantahay salaada kelida toddobiyo labaatan derajo riwaayadka qaarna shan iyo labaatan derajo ayay tilmaameen waxaana lagu tilmaamay in culimada salafu saalix ay tacsiyin jireen nafahooda saddex maalmood markay takbiirta hore ka tagto haddii aanay imaamka takbiirta hore la gaadhin saddex cisho ayay istacsiyadayn jireen toddoba cisho ayay istacsiyadayn jireen qofka ay jamaaca ka tagtana inta ugu yarana imaam iyo ma'muum weeye hiya salaada jamaacadu fi lfaraaidi salaada faraaida ah dhexdooda kayra aljumcati an jumcada an sunnatun muakkadatun sunno la adkeeye weye wa qiila waxaa li fardu kifaayatin waa fardu kifaaya lirijaali raggii oo fatajibu waa waajibaysaa bixadisu an yadharu shicaaru shicaarkaad oo muuqanaya jamaacadu fi lqaryati tuulada fain imtanacuu hadday iska diidaan kulluhum dhammaanta quutiyo waa lala dagaalamaya walaa yataakadu nadbu sunna nibadku u adkaan maayo linnisaai dumarka taakudahu lirijaali siduu ragga ugu adeeg yahay oo kale fil asaxi asax haddaan qaban qultu waxaan idhi nawawi haddaanay al asaxu mansuusu asaxa la cadeeye annahaa fardu kifaayatin weeye wa qiila waxaa la fardu caynin weeye wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu salaada jamaacadu salaada faraaidda dhexdeeda oo aan jumco weliba ahayn jumcadu iyadu jamaaca la-aan ma ansaxayso waa fardulcayn iyadu jamaacada la ysku jamaacsado faraaidda dhexdooda oo aan jumco ahayn waa sunnatun muakadatun buu yidhi waa sunno la adkeeyey maxaa yeelay dee salaada jamaacadu waxay ka fadli badantahay salaada keliya toddobiyo labaatan derajo halkaas ayay cuskadeen oo waxay leeyihiin dee ma haddii la waxay ka fadli tanubaa fadli badan mayo tan lafdeedu inay fadli leedahay ay iyadana inooga muuqata bay leena halkaasay cuskadeen qayl baa isagu wuxuu leeyahay waa fardu kifaayatin lirijaal raggii fardu kifaaye ayay u tahay oo qaar ka mida haddii jamaacadii ay oogaan intii kale waa ka dhacaysaa oo furaado way isaga tukan karaan waana waajibaysaa buu leeyahy baxaytu yadharu shicaar yacni si iyo qadara uu shicaarkii iyo calaamadii jamaacadu ay lahayd filqarya ay ka muuqato oo yacni laga ogaanayo dadkaasi inay isku jamaacsadaan oo salaada ay jamac ku wada tukadaan yani qadar laga ogaanayo waa inay isku jamacsadaan hadday lababa aqal yar iska galaan yani dee fararkii ma dhacayo ee waa in shicaarkii jamaacadu ay lahayd oo muuqdaa oo u muuqdaa dadka dee daariqiinta ee soconaya filqaryati tuuladii markaa yarayd haddaba haddii ay iska diidaan yani dhammaantood inay ogaan ama waxay yidhahdeen lababa guri baanu la gelaynaa bay yidhahdeen oo tiri waa lala dagaalamayaa imaamka dadka u madaxweynaha iyo markaa naayibkiisii ayaa la dagaalamaya oo isaga ayaa ciidan ku kicinaya walaa yataakadun nadbu linisaa taakuda lirijaali filasaxi waxau leeyahay sunanimadka yani jamaacadu ay dumarka sunno u tahayna uma adka siduu ragga ugu adag yahay oo kale filasaxi haddaan qabano oo dumar raggu aada ugu sii adag yahay sunanimadku oo aada loogu sii suneeyey taaniga isagoas xagga soo horjeeda wuxuu leeyahay dumarkana waa ugu adeegay dee adiladii ayaa markaas caamahoo kusoo wada aroortay nawawi wuxuu ihi haddaba qultu waxaan ala saxulmansuusu annahaa fardu kifaayatin waa fardulkifaaye dadka ragga ragga ayay fardu kifaaye u tahay weliba hortaahinagi miil ayaa isagu wuxuu leeyahay fardu caynin naga fardulcayn weeye raggii ee xorta ahaa ee muqiimiinta ahaa ee naga fardulcayn ayay ku tahay inay isku jamaacsadaan oo xadiidkii ayay u daliishaye rasuulku sal l sl waxaan ku hamiyey inaan salaada faro oo la qiimo dabeedna nin aan faro uu dadka tukiyo anaguna aan ragga hayso dabeedna xaaba aan soo guranno oo aanu u nimaadno qolo aan salaada soo xaadiraynin oo dabeedna guryaha aanu kusoo gubno taasay daliisheen waa fardulcayn bay yidhahdeen rag badan oo culamada mucaasiriinta maanta ka midena qowlkaas ayay qabaan wa fi lmasjidi jamaacada oo masaajidka dhexdiisa ahaatay ayaa likayri lmarati haweeneyda keyrkeed afdal u fadli badan wamaa kaura jamcuhu wuxuu jamciisu batay ayaa afdal u fadli badan ilaa libidcati imaamihi in imaamkiisa bidcadiisa looga tegayo mooyaane aw tacadala ama inuu cadilmayo masjidun qariibun masi u dhowi likaybatihi maqnaanshihiisa inuu ku cadilmayo mooyaane waxau leeyahy sheekhu masjidka jamaacada masjidka dhexdiisa ayaa gabadha waxaan ahayn u fadli badan bimacnaa ragga taas ayaa u fadli badan weeye oo inay markaa guriga iyaa isku jamaacsadaan hale rasuulku sal l salluu ayuha naasu fii buyuutikum dadow ku tukada guryihiina hale salaada qofka waxa ugu fadli badan salaada qofku gurigiisa ku tago ila almaktuuba salaada faralka mooyaane markaa masaajidka ayaa u fadli badan masaajidka dee shacaarkii ayaa ka muuqanaya jamaacada fara badan bay isugu imanaysa dumarkii rasuulku sal l sl laa tamnuu nisaakum almasaajid ha u diidina dumarkiina guryaha ee masaajida ha u diidina wa buyuutunna khayrun lahuna guryahooda ayaana u khayr badan ladeeg salaadii jamaacada ayaa rasuulku sala llahu alay slam uu leeyahay inay gurigooda ku tukadaan ayaa uga khayr badan inay masaajida kusoo jamaacsadaan hadaba meelo kale inay baxaanoo yaacaan maxaad u malay wamaa kasura jamcuhu afdalu wixii jamaciisu masjidku jamaciisu badan yahay ayaana fadli badan ka fadli badan kuu jamaciisu yar yahay maxaa yidhi rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi salaada uu ninku nin la tukado ayaa ka fiican oo ka daxaro badan salaada uu keligii tukado salaada uu laba la tukadaa ka fiican salaada uu nin la tukado midii midbay kasii jamac badan tahay ayaa ilaahay looga kalgacayl badan yahay ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi ilaa libidcati imaamihi dee masjidkaa jamaca badan in looga tegayo imaamkiisa bidcadiisa mooyaane misaal ahaanna waxay uga soo qaadaan dee muctasiliga iyo qadariga iyo raafidiga iyo bidcooyinka aadka u waaweyn iga soo qaadayaan welibana waxa wanaagsan yani kaa in meeshaba laga saaraba mala wanaagsanaan lahayn liannahu mid waliba kii kali bidicuu qabaa markaa maxaa dhacaysa dee inaan laba wada tukanayaa dhacaysa ow tacatala masjidun qariibun ama masjid yani qariiba oo isaga u dhow ayaa cadilmaya likaybatihi maqnaanshihiisa ayuu ku cadilmaya oo ama waa imaam ama dadkiibaa isagaba soo eeganaya haddii ay taasi dhacayso dee ama meeshii imaam ka yahay amaba dadki ay soo eeganayaan hadduu ka tagay masaajidka uu cadilmayo waxa u wanaagsan markaa kaa jamca yar waidraaku takbiirati lixraami takbiiratulixraamka haleelkeedu fadiilatun waa fadiilo dheerada ayay leedahay wainamaa taxsulu waxaanay ku xasilaysaa bilishtiqaali qofka oo isku shuqliya bitaxarumi yani xidhasho caqiiba taxarumi imaamihi imaamkiisu marka uu xidho dabadeed wa qiila waxaa la bidraaki bacdi lqiyaami istaagga berki oo la haleela ayay ku xasilaysaa wa qiila waxaa la biawali rukuucin rukuucta ugu horeysa ayay ku xasilaysaana waa la yidhi walasaxu idraakuljamaacati jamaacada in la haleelayana way asax maa lam yusallim inta aanu salaamo naqsan waxau leeyahay sheekhu takbiiratulixraamka allahu akbarta xidhashada inuu soo haleelo ninka maamuumka ahi fadiilo dheeraada ayay leedahay iyo ajri dheeraada leanna riwaayada ayaa ku saaray tirmidi laga warinayo qofka ilaahay u tukadaa afartan maalmood jamaaco oo takbiirada hore haleela ilaahay markaa baraa min annaar iyo baraa min annifaaq ayuu markaas u qoraya xadiidka inay soo munqatic lagu tilmaamay haddana waxayna waa iska fadaail buu kusoo aroorayoo alla iska saamaxaya haddaba takbiiratulixraamka haleelkeedu waxay ku xasilaysaa ayuu yidhi biishtiqaali bitaxarumi caqiida taxarumi imaamihi imaamkiisu marka uu xidho dabadeed inuu isku shaqliyo isna xidhashadii oo inuu markaa niyadii iyo rafcul yadeynkii iyo la yimaado oo dabeedna uu saa ku xidho bilishtiqaali bitaxarumi caqiida taxarumi imaamihi maxaa yili rasuulku sala lla alay slam wuxu uhi inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo yeeray in lagu daydo faidaa kabara fakabiru marka uu xidho idinkula xidha allahu akbar markuu ilahu dhameeyo ayaa allahu akbar ohanaya laakiin mar looma odhanayo qiil baa isagu wuxuu leeyahay taxsulu fadiiladaasi waxay ku xasilaysaa biidraaki bacdi lqiyaami istaagga barhkii oo aada haleesho imaamka inta rukuucda ka horeysa haddii aad ku soo gaadho fadiiladii takbiiratulixraamka waad haleeshay maxaa yeelay maxalka takbiiratulixraamku dee waa qiyaamka iyo istaagga qiil baa isagu wuxuu leeyahay mee biawali rukuucin rukuucda ugu horeysa mar haddaad soo gaadho waad heshay maxaa yeele rukuucda waxay la xugumtay qiyaamkii ka horreeyey oo ragcadda ayaa dee lagu haleelayay haddaad imaamka isagoo rukuucsan aad ku soo gaadho ragcaddii waad haleelaysa asaxna waxa weeyaan bu sheekhu in jamaacada fadiiladeedii qofku uu haleelayo intaanu imaamku salaamo naqsan haddii aad soo gaadho imaamkii oon salaamo naqsan walow adigu oon fadhiisanba imaamkii ha salaamo naqsadee jamaacadii waad haleeshay weeyaan bimacnaa ajrigii jamaacada oo haddii aada xidhatooda allahu akbar tidhaahdo adoon fadhiisanba hadduu salaamo naqsado fadligii jamaacadu ay lahayd markaas waad haleeshay laakiin dee isku fadli maaha marnaba qofkii takbiiratulixraamka isagu ka soo gaadhay ee haleelay walyukhafif ha fudaydiyo alimaamu imaamkii ha fudaydiyo salaadii maca ficli labcaadi isagoo abcaadiina yani samaynaya walhay-aati iyo hay-aadkii ilaa an yardaa inay ka raalli noqdaan bitadwiilihi dheerayntiisa mooyaane maxsuuruuna kuwa oo la koobay wayugrahu tadwiilu dheerayn ayaana la karaysaa liyalxaqa aakharuuna si ay qaar kale usoo haleelaan wuxuu yihi sheekhu ha fudaydiyey imaamku salaada isaga oo samaynaya abcad iyo hay-aadkii abcad iyo hay-aadna waataynu soo tilmaanay abcadna waxay sunayaashii haddii laga tago sujuudisaawiga lagu kabayey hay-aadna waa waxyaalii qurxinaya takbiirooyinka iyo tasbiixyadii ay ka mid ahaayeen leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi idaa ama axadukum annaas marka midkiin dadka u imaam noqdo falyukhafif ha fudaydiya faina fihim alkabiir wasagiir wadaciif wada lxaaja waxaa ku jira kii weynaa ee istaagiba karayn kii yaraa ee iskaga cararayay ciyaartu sugaysay kii daciifkaa tabarto daraa kii danta lahaa laakiin markuu midkiin naf ahaantiisa u tukanay falyutil maasha siduu doona ha u tukado laakiin mar hadduu dad hor taagan yahay waa inuu usoo gaabiya usoo fudaydiya nin rasuulka sala looga ashtakoodo la yii rasuul allahu salaadii subaxba uga tagnay oo wuu nagu dheereeya oo salaada subax uguma tagno aad inta uga xanaaqay ayuu munaafiriin ba idinka mid a qaar dadka eryaya idinka mida buu war marka midkiin uu dadka imaam noqdo ha u gaabiye buu mararka qaarkoodna rasuulku sala allahu alay wasalam isagoo salaad dheer kuba talagalay ayuunba haddana ilmo yaro ooyayay intuu wax maqlo ayuu dabadnimo soo gaabin jiray laakiin wuxuu leeyahay waxa ka reeban haddii ay ka raalli noqdaan bitadwiilihi maxsuuruun haddii uu dad kooban meeshaa ku tukinayo dadkaa koobanina ay ka raalli noqdaan in loo dheereeyo oo cid kale aanay ku soo xelanaynin markaa inay iska dheeraystaan ayaa loo suneeya waxaa kaluu yihi wayukrahu tatwiilu liyalxaqa aakharuun waxaa loo karaayeystaa inuu dheereeyo si ay qaar kale usoo haleelaan masala markuu salaadii gale ee de iyagoo xoogay ay la joogaan inuu dheereeyo si dad kale ugu yimaadaan ayada waa karaahiye weeye ama caado haba inay soo xaadiraan ama yaanay ahaanin maxaa yeelay dee kuwan kale ayay dhibaato ku noqonaysaa kuwan xaadiriinta ayay dhibaato ku noqonaysaayo nin waliba waxay noqonaysaa mar hadduu isla sugayin un inuu nin waliba iskaga dambeeyo uu kadib dhacaa bay noqonaysaa midda labaad dee kuwan mutaahiriinta ee dib dhacay iyagoo iyagaa taksiirta sameeyey in taksiirtoodii geelfogay wax loogu darmo walow axasa haddii uu dareemo fi rukuuci aw tashahudi aw tashahudi alakhiiri ayuu bidaakhilin qof soo gelaya dareemo lam yukrah lama karaysa intidaaruhu inuu sugo fi ladhari adhar haddaan qaban waa se goorma in lam yubaaliq fiihi haddaan ku xeel dheeraanin sugudaar walam yafruq aanu kalana saarin bayna daakhiliina dadka soo gelayana aanu kala saaraynin qultu waxaan ihi almadhabu madhab waxa istixbaabu intidaarihi inuu sugaa inay sunnanimo tahay wallahu aclam walaa yantadiru sugna maya fii hayrihimaa labadaa wixii aan ahayn wuxuu yihi sheekhu hadduu dareemo ninkii tukinayey isagoo rukuucsan ama atixiyaadkii labaad ku atixiyaadkii ugu dambeeyey ku jira ayuu qof soo gelaya oo ku xidhan ayuu dareemay lam yukrah intidaaruu lama karaahiyeystay inuu sugo waa arrin isaga bannaan weeye fil adhari qowlka adharka haddaan qabanno waa arrin u bannaan weeye imaamka inuu sugaa laakiin dee dadka in laga khalkhaliyo sida inaga dhacda digdigdigiintu adaa ka soo yidhaha in allah maca saabiriin yidhaahdo ay wax loo baahan yahay maaha waanu qofka caadi tartiibtiisa isaga soo socda waa inaanu dadka ku qaylinin lanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi markaa salaada tegaysaan taga idinka oo xasilooni iyo waqaargoodkiina uu yahay famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimu wixii markaa aad soo gaadhaanna dee la tukada wixii idinka tagana ha dhowto isa soo haleeshiiyey baa rasuulku laakiin waxba lama cararo maxaa yidhi qofku intuu salaad u soo jeedo kaanamaa fii salaatin uu salaad ku jiro oo kale ayuu ka dhigan yahay haddaba wuxuu yihi waa in lam yubaaliq fiihi walam yafruq bayna daakhiliin laba shardi ayuu xidhay waa haddaana ku xeel dheeraan haddii masalan qofkii dee uu meel fog fog fog ka arkay oo meel fog uu soo socdo iyada lama marka ma banaana inuu markaa sugaa maxaa yeelay dee intidaarkaas mubaalaqo dheer ayaa ku sugan walam yafruq bayna adaakhiliina dadkan soo gelayana aanu kala saaraynin hadduu midna yar garanayo ama saaxiibtinimo ama xoolo ama uu run uu ku qadarinayana uu soo qaarna uu markaba ka tooso iyada lafdeeduna wuxu banaan maahe liajlillah ilaahay dartii uun markuu uula sugayo weye waxaanu leeyahy nawaawi waxaanay almadhabu istixbaabu intidaarihi inuu sugaa waa inay sunanimo tahay oo la suneeyey ila markii hore wuxuu inagu yidhi lam yukrah intidaaruhu buu lama karaahiyeysto mar hadduu karaahiye ka anfiyeyna waa u banaan tahay weeye waxaanuu yidhi wallahu aclam walaa yantadiru fii gayrihima rukuucda iyo atixiyaadka dambe waxaan ahayna ku sugi maayo bimacnaa ujeedada haddaba atixiyaadka dambe iyo rukuucda loogu sugayo waxa weeye rukuucda marka lagu sugayana qofkii ragcaddii buu ku haleelayaa atixiyaadka dambe marka lagu sugayana dee wuxuu ku soo haleelayaa iyadana jamaacadii laakiin labada keyrkood in lagu sugaa yani wax faa'iide ahay qofkii uguma jirto wax faaidhi qofkii uguma jirto welibana waxa laga maarmaana in dadkana lagu baraarujiyo yani waa horta masala mukhtalafa yani haddii qofku uu yimaado imaamkii oo rukuucsan inuu la rukuuco ragcadda uu tirsado waa siday shaaficiyi qabto culamada qaarna inaanu kuga haleelaynin ragcaddiibu qabaaye laakiin sidaa madhabka shaafici haddaan ku soconno waxa lagama maarmaana qofku inuu kala saaro hortu laba takbiirood takbiirat lixraam iyo takbiirat naqli takbiirta xidhashada iyo takbiirtan rukuucda waa inuu kala saaraa takbiirta xidhashadu shuruud bay leedahay ilaa labaatan la gaadhsiiyo waxa kamid a an taqaca xaalat alqiyaam qofka qumaati u taagan waa inay dhacdaa inta badan waxaa dhacday isagoo jilbaha intuu kasoo qabsaday masaajidka dhexdiisa dabeedna allahu akbar inuu yidhaahdo isagoo qumaati u taagan waa inuu qofka allahu akbar yidhaahdaa allahu akbartii xidhashada markuu yidhaahdo waa inuu tii rukuucda yidhaahdaa marka aad ragcadda tirsanaysaa waxa weeye markaad imaamkii oo rukuucsan aada la rukuucdo aada lana xasisho weeye masalan haddaa markaad rukuucdayba imaamkii uu kusoo weydaarto ragcaddaad ma haleelaysid ee imaamka raac ragcaddaana ha tirsanin waxaa kaloo masaajida ka dhacdaa in uu iska soo cararo qofkii oo imaamkii oo rukuucdii kaba toosay intuu iska rukuuco deedna inuu halkaa ka raaco taasi wax jira maaha imaamkii ka soo toosaybu iska rukuucaya dabeedna markaasuu ka gaadsiinaya iska siraya ragcaddiina halkaas ugu tirsanaya dabeed aad bay u badan tahay aradaas waa in lagu baraarujiya markaa dadka aan garanaynin oo saa loogu sheegaa midda kale yaa yidhi uun yani imaamka waxa lagu xidhaa keli ah markuu ama rukuucsan yahay ama rukuuciyo wixii ka horeeya ama atixiyaad uu isagoo ku jira xaalad kasta oo imaamku uu ku jiro waa lagu xidhanaya hadduu rukuucsan yahay hadduu ka toosay hadduu sujuud ku jiro hadduu fadhigii laba islood udhexeeye ku jiro mid kasta uu ku jiro waad ku xidhanaysaa laakiin waxaad kala saaraysaa uun halka aad ragcaddaa ku tirsan karta iyo halkaan ku tir